In ka badan lixdan arday oo baratay laba iyo toban kitaab oo ka mid ah culuumta shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxday markiiska attaqwa ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada burco munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka macadka waalidiin macalimiin dhallinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha markiiska attaqwa sheekh cabdixamiid ayaa ka warbixiyey heerarka ay soo mareen ardayda duruustii muddada soo socotay caqiid ahaan waxaa lagu dhigtay lix kitaab iyo saddex kitaaboo fiqiya iyo saddex kitaaboo waxa weye naxwo ah labiyo tobankaa kitaab ayaa waxa weye markaa lagu soo khatimay iyo shan jis oo tafsiirka qur-aanka oo shanta jisee hoose ahaa ardaydii runtii u soo dhabaradaygay markii hore way badnaayeen ardayda bilaabatay laakiin intii dhammaysatay ee u dhabar adeegtay ee duruufuhu haddana ay ka kaxayn waayeen duruusda waa kuwa maanta halkan waxa weeyaan markaa caawa lagu abaalmarinayo qaar ka mid ah marsalaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey run ahaantii waa madal farxad badan oo ruuxa mu'minka ee muwaxidkaa qalbigiisa uu ku farxayo waayo waa meel dadaal fara badan oo dacwadeed iyo duruus fara badan laga dhigay oo maanta midhaheediina ay muuqdaan waan la socday sheekh iid xaamud jasaahu allahu khayran inuu masaajidkan dadaal badan ka wado dee haddana leysa alkhabaru kalmucaayana waxa weeyaan warka aad haysaa la mid ma aha waxaad indhahaaga saarto runtii markuu inoo warramay waxaan aad ugu farxay dee labiiyo toban kitaab meesha ay ku dhammaadeen khayr weyn baa ku dhammaado ku dhan waa labiiyo toban kitaab oo tafsiirkii leh oo fiqigii leh oo caqiidadii leh waa wax weyn oo nicmo ah oo ruuxu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqo ay mudan tahay waxaan u ducaynaynaa runtii walaalkeen shaqiid xaamed axmed oo runtii juhdi iyo dadaal badan xaafadda intii uu joogay ee masaajidka gacanta ku hayey ku bixiyey ilaa yowmina haadaana wada runtii ardayda caawa aynu ikraamaynaa inta way ka badnaayeen laakiin iyagu waxay kala gooni yihiin ardayda caawa joogta waa ardaydii samirtay ee adkaysatay ee cilmiga sheekhuu dhigayey ilaa maalintii uu bilaabay ilaa maanta oo ay gebagabo tahay la fadhiyey ee sabray ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ay barteen ha ku anfaco walaalkay sheekh iid runtii annagoo aad u yaryar ayaanu saaxiibba ahayn oonu soo wada kornay oonu soo wada noolayn oonu isku xalqad ahaan jirnay oo fii bidaayati dalaban wada bilownay oonu meel wada seexan jirnay in badan oonu wax wada akhrisan jirnay oo noloshayada inta ugu badan habeen iyo maalinba aanu isla qaadan jirnay oo ay aad iyo aad u yarayn intaanu kala maqnayn ilaa maanta oo markaa rag waaweyn oo odayaal aanu nahay macadka ataqwa ee magaalada burco ayaa ka mid ah macaahidda lagu barto culuumta shareecada islaamka kaasi oo ka qayb qaata fidinta diinta islaamka